رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة sida walaalkay tilmaamay mawduuceennu maanta wuxuu yahay nidaam alcaalami aljadiid ama waxay gaaladu u bixisay new world order inkastoo aanan ahayn nin muxallil siyaasiya ah ama mawaadiicdan daraasaday u baahnayd male aanan samaynin haddana walaaladeen waxay codsadeen inaan mawduuca ka warramo anna waan isku dayayaa inaan wax ka idhaahdo sideedaba waxyaabahan ku saabsan daraasaadka taxliilaadka siyaasiga ah waa daraasa runtii u baahan manhaj ilbaxth waliطilaac in la raaco oo ah qofku inuu macluumaad badan uruuriyo weliba macluumaadku uruurinayo inuu hubiyo oo sida badan ay ku salaysnaadaan alأخباr الmanshuura fi dawriyaat الmacaahid الmutakhasisa ama macaahida istraatiijiga waxa kan baadha dawriyaadkooda ay soo saaraan inta badan inuu ictimaado iyo wasaa'iqda iyo barnaamijta rasmiga ah asaanay qaldin ama aanu si xooga u dabagelin reer galbeedku iclaamkooda rasmiga ay leeyihin waayo iclaamku waa shay loogu talagalay ra'yul caamka bini aadamka marka horeba in wax lagaga bedelo oo loo dejiyo ilaahina qur-aankiisa subxaanah wa tacaala wuxuu ku leeyahy wakadalika jacalna likuli nabiyi caduwa shayaaiin اlinsi waاljini yuuxii bacduhm ilaa bacdin zukrufa alqowli gurura walow shaءa rabuka ma facaluuhu fadarhm wama yaftaruun walitasغى ilayhi afidaة اladina la yuuminuuna biاlآkhirة waliyardwhu waliyaktarifuu ma hm mqtarifuun ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa shay nebi kastaba in ilaahay cadow u yeelay cadowyadaasi inay yihiin shayaaiin اlinsi waاljin shaydaamada jinka iyo insiga inay yihiin kuwaasi oo ah yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura warkay isu sheegaan uu yahay war zakrafa loo sameeyey amase in badan la qurxiyey sida daraaddeed iclaamka reer galbeed waa iclaam aada u khatarah iyo waxyaabuu faafinaya dadkana in badan buu qaldi karaa waxaanu u baahan yahin in badan la yska hubiyo waayo iclaamka waxaan idinka siinaya tusaale waaxid ah wasiirul iclaamku lahaan jiray ninkii hitler la odhan jiray mooye cobas iyo wax la odhan jiray ayaa wuxuu lahaa qowlada mashhuurka ku ah iclaamka wuxuu yidhi beenta waa inaynu sheegnaa oo dabeetana ku celcelinaa ilaa dadku ka rumaysanayo waa qawla macruufa cinda aliclaamiyiin wasiiru liclaam lhitler bu wuxuu leeyahy beenta sheeg haddaad ku celcelisa buu leeyahy akhiiran dadku way rumaysanayaan asiyaasa algarbiya fi liclaamna waa noocaasi waa la sheegaa waa lagu celceliya lagu celceliya ilaa ay dadka ka dhaadhacdo ay ka daadegto laakiin markaynu dad islaamiyiina nahay runtii waxaa in badan mudan inaynu isweydiino iclaamku muxuu sheegaya waxaanuu sheegayaa maxaqba maxaa ka dhab ah nidaamkan caalamiga ee jadiidkii muxuu yihi daraasaad aada u tiro badan baa laga qoray masalan islamic world studies centerku ama markas daraasaat alcaalam alislami silsiladiisa adaraasaat asiyaasiya walistraatiijiya waxaa ku jira kitaab la idhaha nidaam alcaalam aljadiid bayna almaqsuudi walmanshuud baan filaya inuu kitaabka magaciisaha lilustaad maxamed khaliifa waxaa ka mid a ragga wax ka qoray doctor cabdallah sheekh baaxiska muasasa almutaxida lidaraasati walbuxuud washingtona waxaa ka mid a dad reer galbeeda nimanka baabkan in badan imanka wax ka qoray ilaa haddana waa mawduuc aad moodo inay socoto qoraas sida wax looga qorayo waxaa ka mid ah axmed mansuur rag badan oo baaxisiina oo galbeed iyo muslimba leh ayaa hadda wax ka qoray qoraalkiisuna waxaad moodaa weli inuu yahay baab uu socdo waayo shakilkiisii nihaayigaa weli muu qaadan su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa muxuu yahay waxaan la leeyahay nidaam alcaalami aljadiid nidaamka caalamka ee cusub reer galbeedka sidoodaba waxaad moodaa inay yihiin kuwii qur-aanku soo degay ilaahay yidhi waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaaluu inamaa naxnu muslixuun haddii la idhaha war dhulka ha fasahaadinina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxay idhahdaan annagu waxaan nahayba kuwii wax hagaajinaya islaaxa samaynayay caalamka jaraa-idka iyo iclaamka iyo miidiyaha iyo waxa kan ama waxay idhahdaan sanaacatu ra'yi alcaami alcaalami waxay aada ugu dadaalaan inay sameeyaan musطalaxaat ama erey bixino cusub oo xambaarsan ixaa'aat ama macnayaal aada u tiro ballaadhan oo suuqa siyaasadda markaasi lagu faafiyo lagu tarwiijiyo waa macluumaadku lahaa doctor edward edward siciid ninkii la odhan jiray ayuu wuxuu ku tilmaamayay inay yihiin addamaqaat aw ilakhtaam aw itawaabic buu ku tilmaamayay inay yihiin waxyaabaha noocaa loo faafiya wax loogu talagalo in wax lagu shaabadayo lagu cusboonaysiiyo yacni waa weedho cusub baa dunida kolba ay soo saaraan waxaa maqli jirteen erayo tiro badan oo reer galbeedku adeegsado oo kala gedisan waxaan leenahay musطalaxanina kuwa unbu ku biiray annizaam alcaalami aljadiidku kuwa unbu ku biiray qaa'imadaas aynu soo sheegayno laakiin ilaa hadda ma moodid inuu si fiican u muuqdo waayo weedhatani saaxal iclaamka waxay xoog ugu faaftay dagaalkii ciraaq markii la bilaabayay dadka intiisa badanina waxaad moodaa inay weedhatan waktigaa maqleen laakiin musطalixu asalahaan waa musطalax qadiima eray bixinta waa eray bixin waa hore soo baxday waxaa la yidhahdaa ilaa afar caqdi ama afartan sano in ku dhodhow waa musطalaxan la isticmaalaya waagii hore new world oo dharka waxa isticmaali jiray baa la yidhahdaa musطalax u gaara buu ahaa caalamuthaalidka dadka ka yimi iyo dadka wax ka qora waayo waxay in badan raadinaya in nolosha dunidu sidaanuu reer galbeedku u saytarayay wax laga bedelo oo caalamu thaalitdka dadkiisa wax qoraa isticmaali jiray bay idhahdeen weedhatan laakiin waa dambe ayuun baaba eray bixintii nooc kale isu rogtay maalintii uu george bush ciidamadiisa kusoo ururinayay cashiyat alxashdi yani habeenkuu soo ururinayay ciraaq in la dul dego eeqaraaraadka cuquubada ah uu ka soo saarayay majlis alamnigi ayuunbuu boosh ku dhawaaqay weedhatan dabeetana iclaamka garbiga oo dhami wuu ku celceliyay iyadoo aan leenahay ilaa kontonnadii ayay qorayeen dadyowga caalami thaalitdka waxu qoraa oo le waxaanu u baahanay nidaam caalami jadiid buu dunidu u baahantay qoladii la odhan jiray xarakati cadam alinxiyaaj ama wadamada dhexdhexaadka kuwa la odhan jiray mu'tamaraadkooda ay lahaan jireen oo dhan tawsiyadii ugu dambaysay kasoo bixi jirtay ilowba ilow waxa ku qoraan jiray waxyaaba ay ku tilmaamayaan nidaam duwali jadiid in la keeno oo wax laga gediyo bar iyo galbeed dunida siday u maamulaan kaasi waa qoraaladii hore xataa markaynu eegno saciid alfikri walmufakiriin xataa culamada muslimiinta qaar ka mid oo isticmaalay weedhatan baa jira fi lkhamsiniyaat sidii caalimkii algeria u dhashay malik ibnu nebi la odhan jire oo kale kitaabkiisii la odhan jiray alfikro alfikri alafro athawiya eraygan wuu ku isticmaalay isna in badan waxaa ka mid ah caalam alfikri nimanka weedhatan isticmaalay oo kale gaalkii mulxidka ahaa ee aynu odhan karno waa akhir alfalaasafa albriطaniyin britranet russell kitaabkiisii la odhan jiray hal lilinsani mustaqbal bini aadamku mustaqbal ma leeyahay isaga laftiisu wuxuu isticmaalaya weedhatan inkastoo qoraagaasi wuxuu qoray reer galbeedku ay u arkayeen inay tahay dacaaya lishuuciya ama wax shuuciyadda lagu faafinayo oo wuxaanu raadinayay reer galbeedka hortaga ay tahay xataa waxaynu odhan karnaa sabciiniyaad dabayaaqadeedii munaazamadan unisco la yidhahdee ka tirsan united nationska wakti ay ku urureen culamo tiro badan loo ka tirsan caalimu thaalidka ayaa waxay isku dayeen inay mu'alafaat iyo abxaas ka qoraan ku yeedhisa ilaa nidaamin caalamiyin jadiid oo nimanka muqadamada kaga jira uu ka mid ah wasiirkii jazaa'iriga la odhan jiray doctor moxamed bujawai magacaynkaas iyo nin lahaa waxaynu odhan karnaa musطalaxa kani waagaa hore xoog baa loo isticmaali jiray markay caalami alfikri joogto caalami saxaafa wuxuu kusoo biiray bay idhahdeen ilaa labiyo toddobaatanadii meelahaasi gaar ahaan markii alwifaaq duwali alawal uu dhacay oo ah markay isku soo dhawaadeen maraykanka iyo russianka bakin chinaha iyo maraykanka xarbu vietnam uu dhammaaday waktigaana dib buu usoo noqday ereykani caalim saxaafa oo laleeyahay new world oo dhar baa soo baxaya xataa waxaa la yidhaahdaa madaxweynihii ugu dambeeyey russiankee dhacay gorbajof borostarikihiisa laftiisa isagu wuxuu ku dhawaaqayay in nidaam caalami jadiid waxaasi la sameeyo laakiin waayadii waxaa la qorayo o dhan america aad bay uga taxafudi jirtaa ma isaga ilaalin jireen siyaasiyiintood iyo qoraago ingu inay isticmaalaan ereyga new world oo dhan waayo waxay u arkayeen haymanadooda iyo qaabka fikradeeda ay doonayaan wax kasoo yaro horjeeda inu iyo isbedelka la raadinaya sida daraaddeed may jeclayn baa la yidhahdaa iyaga inay masaladaasi faafto laakiin maalintii ay ku dhawaaqeen un inay ciraaq ciidamada dul dhigaan ayinbuu habeen dhawaaqay bush isagoo leh waxaa dunida loogu baaqayaa new world order ama nidaam cusub oo jadiida nidaamkaasi oo sidiisaba waxay yidhahdaan andimadu andimada caalamku soo maray bay yidhahdaan wuxuu dunidu taqaanaa bay yidhahdaan dhowr nidaam oo kale nooca waxay soo martay nidaam tacadud alqutubiya ama aqfaar tiro badan ay ka taliso waxay kaloo soo mareen nidaam saddex kooxood ama saddex dawla ay ka taliso waxay soo martay dunidu nidaam laba dawlo oo quri ay saytarada weynleyn ay ka taliyaan kanina waxaa kii u dambeeyey ee hal dawlo isku dayaysa inay ka taliso inta badan nidaamada caynkani waxay dhacaan haza caalamiya bay yidhahdaan gilgilin weyni dunida mar ka dhaco ayaa tawrkan cusub ama changekan cusub ama isbedelkan cusub uu dunida ku dhaca oo nidaamada tani soo baxaan waxaan leenahay iclaamku ereygan wuu inaga tiro badiyey ilaa xad majaladan time la yidhahdee maraykanka ah ay tilmaamtay in la iska daayo jumlada in sideeda loo qoro new world oo dhan in la qoro xataa alphabetku uu noqday bay yidhahdeen alphabet u dhigmi karaa sida u s a oo kale bay yidhahdeen loo isticmaali karaa la odhanaya n w o iyadoo lasoo gaabinayo axruftii aan u baahnayn yani sia dadkii u fahmay qofka marka imka la yidhahdo wax akriyay u s a uma baahna inuu yidhaahdo alphabetskani maxay ka joogaan ee markiiba uu iska fahmaya cidda looga jeedo ama u n o ama waxaa marka la sheego sidoo kale buu noqday bay leeyihin mustalaxa kan waxaynu leenahay muxuu yahay nidaamkan caalamiga ee jadiidka ah ee dunida kusoo biiray xarbi alkhaliij dabadi ee xoogga loo buunbuuniyey macnihiisuse muxuu yahay makay mufakiriintaa hore ka warramayseenba makay xarakatu cadam ilinxiyaaz ama dawladaha dhexdhexaadkii kay qorayeene ka warramayeenba waa noocma nidaamkan jadiidka ah muxuuse ka warramaya waa runtii su-aal u baahan in in badan laga fakero dadku waxa jadiidka la yidhaha u iska jeceliy hadii la yidhaha wax jadiida baa jira ummaduhu way isaga hanqal taagaan had iyo goor dunidan jadiidka laga dhigayo dadka ba rajo badan bay geli oo waxay tidhahdeen dunidii alxuruub annawawiya baa dhammaanaysa oo dawlad quraas saytarada yeelanayso malaa dunidu barwaaqay usii guuraysaa dawr insaaniya baa bilaabmaya oo dadka gaajada iyo dagaalada iyo waxa laga ilaaliyo alkawaaris alطabiiciya la ysaga gargaar saasay dadku rajaynayeen laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay muxuu yahay nidaamkan jadiidka ah dunidu labada nidaamee hore ay taqaanay wakti waktiyada kamiday dunidu waxay qaadatay fikrad odhanaysa alamni ljamaaci hala sameeyo dawlad quri dadka mas-uulkama noqon kartee amni jamaaciya hala sameeyo oo ku salaysan bay idhahdeen aasaaska alqanuun duwali iyo diblomaasiyada iyo mucaahadaadka dabeetana kii ugu horeeyay ay samaystaan wuxuu ahaa bay idhahdaan cusbat lumam ama league of nations wixii la odhan jiray kadib dagaalkii koowaad ee dunidu markii uu dhacay waxaa ku xigtay bay dhahdeen mucaahadatu farsai heshiiskii la odhan jiray dagaalkii labaad ee dunidu markuu dhammaaday isna waxaa soo baxay waxaan loo yaqaano united nations waxaynu odhan karnaa heshiisyadaasi dunida lagu galay oo dhami dhammaantood waxay marnaba aanay ilaabin mas'alati alquwa wafarwa masalada xoogga iyo xoolaha waxay ahayd un ragga xoogga badan iyo xoolaha lihi siday dunida u qaybsan lahaayeen unbaa lagu heshiinayo yaa la qaybsanayaa nidaamada loo dejinayo waa inta ducafada ah sida daraaddeed nidaam alcusbati alumami ama league of nationska maxaa dumiyey waxaa dumiyey intii xoogga badnayd baa ku heshiin weyday waayo waxay yidhahdeen wuxuu xallili kari waayey mashkiladii jabaniiska mansuuriya markay qaateen baa laga fujin kari waayey jaban oo markaa dawlad xooga ahayd wuxuu xallili kari waayey bay yidhahdaan mashkiladii talyaaniga oo markuu qabsaday ethoobia ee league of nationska waxba ka qaban kari waayo wuxuu xallili kari waayey bay yidhahdaan mashkiladii naaziyiinta oo markuu hitler yurub ku durdurinayay buu waxba ka qaban kari waayo waxa intaa u raacda bay yidhahdeen waxaa yeeli waayey maraykanka inuu galo iyadoo madaxweynihii maraykanka waktigaasi ahaa ninkii lahaa fikradda ah league of nationsku inuu samaysmo ayaa haddana maraykanka congresskiisa uu diiday sida daraaddeed ayaanu maraykankuna ku jirin oo markaa quwa soo kacday isna dunida ka mid ah sidaa daraaddeed bay yidhahdeen buu shaqayn kari waayo kii dambea lagu heshiiyey ee united nationska tii hore markii dhaxalkeediina waxa loogu wareejiyey united nationku inuu la wareego kii dambena waa ogeydanoo bar iyo galbeedkii loolakoodii uu socon waayey alxarbi albaarida baa ka dhashay vitooyadii baa laisku isticmaalay mashruuc kasoo fulay haba yaraatee ma jirin bay idhahdeen oo nolosha wax ku saleeyey ama wax ka bedelay nidaam alcaalam aljadiidku markaa muxuu ku dhawaaqaya united nationsku waxaana iminka sheegayaana leeyihin dawr cusub baanu gallo bahashiiba waa la tajdiidinaya waxbaa laga bedelaya waa maxay horta haddaad united nation iyo mucaahadaadka waaweyn iyo waxaan maqashee dunidu isugu timaado ogsoono waxa lagaga wada hadla waa qadaaya ducafaa abiskeed qadayad dadka xooggale ay leeyihin lama keenin qadiyad nin xooggale uu leeyahay ama sidiisa miidka lagula heshiiya ama waxbu iska dhiciya laakiin qadiyadaha la rogrogo ee la wado ee united nations qadiyadda bosna iyo herceg qaraarkii afar sanaad baa kasoo baxay united nation kusoo saaray laba sano gudahood arbaciina qaraar ayaa kasoo baxay sanatayn ila laanna waa ogtid waa qadaaya ducafaa mundu tamaaniya o arbaciin baa falastiin qadayadeedi iyo quds la wadwaday ilaa haddana waxba kama soo bixin waa ducafada ayaa arrimahooda lagaga warramaa inta badan laakiin waxaynu leenahay muxuu yahay nidaamkan caalamiga ee jadiidka ee inoogu dhawaaqayaan dunidu maqsuudka laga leeyahay muxuu yihi waa cibaaro xamili karta alfa macnan wa macnan bay idhahdeen haddii qoloba xaqay doonta ay u kaxayso waxay isku dayday majalada la yidhaahdo time ee maraykanku uu leeyahay iyadoo adeegsanaysa muxalliliin ama nimanka siyaasiyiinta ee waaweyn iyo qoraayada waaweyn ee caalamka laga yaqaano iyadoo adeegsanaysa wazuraa ilkharajiya iyo makaatibtooda iyo waxooda ragga ka shaqeeya bal inay xadido weedhatan macnaha looga jeedo laakiin ilaa hadda lama xadidin bay haddana leeyihin sidaa daraaddeed ayaa markaa naaib wasiir alkharijiya alamrikiya lawrence oo markii dambena markuu beker sacselina kii wasiirka noqday ah ayaa waxaa la yidhi war waa maxay weedhan maxaa uga jeedaa bush muxuu uga jeedaa baa la yidhi niwala dharkan uu ku dhawaaqayo wuxuu ku jawaabay laa astatiica an asifa lakum ma sayakunu calayhi shaklu nidaami alcaalam aljadiid weli ma sheegi kara buu yidhi shakligaasi nooca uu noqon doono mustashaar ra'aasa lishu'uni lamni alqawmi kii uu ahaa maraykanka waa robert cut ayaa la weydiiye o la yidhi war ka waran wuxuu yidhi weli anigu muta-akid kuma ihi weli aada uma huba buu yidhi ruqcatu shatranjku shaxadatani sida ay u dhigmi doonto ugu dambaysta weli maan garan kara buu yidhi mustashaar ilamri alqawmi asaabit ninka caamka mufakirka ah waa britanist out of control bugi la yidhahdo iyo ninkii qoray weeya waa nin aada uga caana saaxada afkaarta reer galbeed ayaa la yidhi war waa maxay new world oo dharku wuxuu ihi lastu adri xaqan ma yacnihi hada almusطalax weli maan garan buu yidhi anigu musطalaxa kani wuxuu ujeeda kaasi waa fi lwilaayaati اlmutaxida kharij alwilaayaati اlmutaxida ama maraykanka dabadiisa jariidadan guardianka la yidhahdo ingiriisku leeyahy ayaa cadad mufakiriinta kamida bay la kulantay iyadoo weydiinaysa war weedhan maxaa looga jeeda nimanka ay la kulmeen waxaa kamid ah caalimka lugawiga macruufka maraykanka waa nicum shamasky ninkii la odhan jiray waa ninkii lahaa buggii la odhan jiray the impari imperial empires almelik alqarasina kitaab aad u cajiibo runtii real terrorismka wuxuu isweydiinayaa su-aala dunida yaa terrorisma dabeetana wuxuu caddaynaya uu leeyahy maraykan iyo israa'iil baa dunida terrorista waxaa kasoo hadhaa buu leeyahy waa terrorist juz-iya muqadamada kitaabkiisa waa kitaab runtii aada u mudan in akridaan muqadamada kitaabkiisa wuxuu tusaale uga dhigaya sheekadii alscander the great iyo pirateska buu tusaale uga dhigaya waa qisa ay yidhaahdaan alab father augustine ninkay odhan jireen wadaad wadaadadii crista kamid ah baa kasa qoray wuxuu yihi alexander the great ninkii la odhan jiray ayaa wuxuu qabtay bu yihi qarasine ama maxaynu idhahnaa batif ko tuugtan badda ayuu qabtay markaasu wuxu ihi sideeba ugu dhacdaan ina badda aaminkaa dad iska maray oo maraakiibtooda iyo waxooda wataa intaa u burcadaysaan inaa boobtaan waa sidee u awoodaan bu ku yidhi waxa u jawaabay bay yidhahdeen markaasi qaraasinadii ama burcadii waxay yidhahdeen inagu hal doona baanu kaxaysanaa marka badda maraya baanu ku dhegnaa bay dhaah duubnaa dabeetana waxaana la yidhahdaa bay dhaheen lusus ama tuug ama pirates waxaasaana lagu yidhaahdaa batif ama burcad ayaana la yidhaahdaa adiguna bay yidhaahdeen ustuul baxri ama maxaa la yidhaahdaa ciidan badeed oo iska dhan baad kaxaysataa bay dhaha wadan baad qabsataa dabeetana waxaa lagu yidhahdaa bay dhaha imberator imperia faraqa inoo dhexeeya waa maxay ninka doon dhacaana waa tuug bay yidhaahdeen ummad ninka dhacaana waa boqor musطalixaadkun baa kala gedisan bay leeyihin markaasi labadeenuba waa dhac qadiyadaynu wadna wuxuu leeyahy terrorism ama irhaabka la sheegaya alirhaab ljuz'i buu ku tilmaamaya waa nacum shamsky caalimka lugawiga reer galbeed weeyaan wuxuu leeyahy terrorismkun baa kala gedisane kuwa yaryare madfac yar iyo miino yar iyo meel wax ku qarxiya laba dila iyo saddex iyo afar iyo buu yidhi ama duwalka yarare soo koraya kuwaasi buu yihi waa qaraasinadii bay la mid yihin laakin kubaartu waa maraykanka buu odhanaya israel caalimkaasi lugawiga ah ayaa loo bandhiga waxa la yidhi isagu markaa fikradu qabaa waxa weeyaan lugadaan u doodayaa bu leeya musalaxaadka si toosan ha loo isticmaalo oo labadaba tuug ha lagu wada yidhahdo maadaama kuwa waaweynina tuug yihiin kuwa yarna tuug yihiin nacum shamsky ba waxaa la yidhi waa maxay nidaamka jadiidka ee maqsuudka looga jeedo dunidatan waa maxay new world oo dharka macnihiisu waxaan ka cabsanaya inaad daashaan waayo waxaa manasadan uga barateen niman culamaa oo kitaabka ilaah iyo sunada nebiga idinku akriya ana mala aqwali lkafara ayaan idin dabaansiiyey cafwan mawduuca lady baa noocaa noqday waxaa la weydiiyey nacum shamsky baa la yidhi maxaa looga jeedaa wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa aniga ra'yigayga inay dunida dhaqaalaheeda qabsadaan saddex qolo majaalka caskarigaana qolo quri qaadato sidaan u fahmayaa bu yihi waa nooca o dunida dhaqaalaheeda saddex qolo wuxuu leeyahy waa maraykan jermal iyo jaban saddexdaasi inay dunida dhaqaalaheeda ku heshiiyaan oo iyagu hogaamiyaan caalamka caskartana xoogana inay dunida qolo quri qaadato sidaa un baan ufahmayaa bu yihi intuu sii waday bu wuxuu yihi alwilaayaat almutaxida inay u hogaansamaadaan duwalka yaryari oo nufuudkeeda caskariga ama awoodeeda milatary iyo siyaasadeed ay raacaan oo wadanka yare ka hor yimaado loo gowraco sida ciraaq loo gowracay buu yidhi oo ay u sacabatumaan kuwa dhuuni qaatayaashee ah buu yidhi braytaaniyiinta iyo kuwa la nooca ama ingiriiskiiyo waxa la noocaa kaas baa wuxuu yahay buu yihi astaamaha cadcad ee aan ku tilmaami karna inuu leeyahay annidaam alcaalami aljadiid xisbi lcumaal ama labor bartiga ingiriiska ninkii naibka ka ahaa denis tally ayaa waxay yidhaahdeen bal adna macnee new world oo dharku waa maxay bay dhahdeen annidaam alcaalami aljadiid muxuu yihi wuxuu yihi bosh markii uu kaga dhawaajiyey waxay la yidhahdo alumam almutaxida inay cuquubaad ciraaq dusha ka saarto oo isna ku dhawaaqay nidaam caali caalami jadiid ummadaha dunidu buu yihi in badan bay u riyaaqdo o istidhi wax rajo cusub baa soo baxay laakiin waxaan ogsoonaanay buu yidhi xarbulkhaliij ayaa wuxuu inoo caddeeyey inuu nidaam caalamu jadiid ku dhalanayo buu yihi fii rixmi lakadiid inuu yahay xaqiiqa aan jirin wax riximka beenta ku dhasha buu yidhi waayo niyaadka maraykankuba buu yihi markii horeba waxay u socotay inay xoogga ciraaq ku isticmaasheen umay soconba nidaam caalami jadiid iyo nabadgeliya waxa kale la sameeyo masaladu ninkani tilmaamayo waa ti mala tarikada markii lagu heshiin waayey paul kinch miyaa la odhan jiray ra-iisul wasaare australia ayaa wuxuu lahaa reer galbeedku buu yidhi duwal caalami algarbi ee heshiiska ku ahaa xarbi alkhaliij buu yidhi intay shireen ayay waxay ku heshiiyeen buu yidhi inuu ciraaq faaqidiisa uu meesha madax ka ahaado aan la ridin qaraarkaasi waxa buu yihi qaraaru alaksariya ama duwan algarb aksariyadu siday qabtay isagu markaa wuxuu isku tirinayeen waa aqaliyadii kasoo horjeeda ninka in la rido raacsanayd ahay idan xooggan iyo waxaana la isticmaalo haddana sidaasan ay u taallaa waa wax heshiis lagu ahaa nin taarikhiyahana oo dhaqaalayahan oo ingiriisa waa john kennet ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi anigu min mawqici buu yidhi calimtu ana hada mujarad kalaam laa jawhar booskayga waxaan ku ogaaday buu yihi waxaa la yidhaahdo newald oo dharku inuu yahay hadal uuni wax xaqiiqalaba inaanu ahayn waxaad moodaa intooda badan inay sidaasi tilmaamayaan shefarnaasihii russiankay weydiiyeen wasiiru khaarijiya markii hore ahaa markii dambena georgia intuu qabsaday muslimiinta gawracayay waxay yidhahdeen ka waran nidaam caalami jadiid xataa wuu diiday bay dhaheen maqaalkiisa inuu weedhaasi ku isticmaalo ilaa marra waaxida mooyaane ereyga muu qorin bay yidhahdaa isagoo aada uga cabsi qaboo leh waa waxaan khayr badani ku jirin isagoo tilmaamaya almanigii iyo somer nin la yidhahdo almania jarmalka u dhashay ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi boosh markuu weedhan ku dhawaaqayay buu yidhi ee fikraddan uu sheegayay may ahayn buu le yani fikra xaqiiqiya waayo buu yihi ugu horeyn saaxaddii dagaalka buu yihi dagaalku ma ahayn buu yihi khiyaar daruuriyo ilowba ilow ila maraa in ciraaq lagu diilo mar labaadna buu yihi mabda'a kani wuxuu caddaynayaa buu yihi sida aanu new world oo dhar wax xaqiiqa aanu lahayn siday reer galbeedku oo ka u ogolaadeen buu yihi saddaam xuseen muwaadiniintiisii inuu gowraco iyagoo wada arkaya waxaa meesha ka muuqata buu yihi inay meeshu nafaciyadii iyo maslaxadii iyo nifaaqii iyo wixii inay yihiin buu yihi usus annidaam alcaalam aljadiid wana reer galbeeda ninka waxaa leh waxay leenahay marka nidaam cusubi dunida ma yaal oo la keeno laakiin waxaa yaala haykali nidaam alimberiyaali saabiq ama qaab dhismeedkii nidaamkii imberiyaaliyadda mustacmarkee hore ayuunbaa wuxuu yaro bedelay qaybtii iyo quruskii la kala qaadanayay ninba qurusku qaadanayay ayuunbuu yaro bedelay laakiin waxaba yaraatee waafaqsan maaha waxay raadinayeen caalamu thaalisku waxa isbedelee keliya waxa weeyaan bay leenahay qaybsigii la qaybsanayay marakis الnufuud wاlghanaa'im wاlxisas calى almustawa alcaalami kawn ba isbedelay xooggii iyo xoolihii iyo khanaa'imta dunida sidii loo qaybsanayay un baa isbedelay waxaynu leenahay waxaynu odhan karnaa waa muddo malaa boqol sano ku dhodhow oo taarikhda bini aadamka dib loo celiyey waa weji u eg wejiguu lahaa qarniga labaatanaad waktiyaduu bilaabmayay maraykanku wuxuu dib u raray baynu leenahay dunida in badan ninkii hore aynu sheegayna cumshamsky siduu sheegayaybu wuxuu yidhi waa dib u soo noolayn dib loo soo noolaynayo cunsuriyadii iyo wixii dunida hore usoo maray buu leeyahay oy qoladani sheeganayso isagoo weedhiisa sii wadaba wuxuu leeyahay macnaha meesha ku jira waxa weeyaan buu yihi icmaalu sakiin fii riqaabi muwaatiniyi duwali lmustadcafa waa in birta laga asli kara buu yihi dadka dawladaha daciifka ah waxaa laakiin arrintaa ka yaab badan suxufu new york ayaa kaatib ka mida kutaabta reer galbeedka ah weedh ku qoray weedhiisa baldhegeysta wuxuu leeyahay yajib an namdi fi dabxi muwaatiniyi duwali اlأkhra alasliyin بأسلوب إنجليزي بارد ونستحوذ على الانتصار الموحل الناتج عن المذبحة الجماعية إلى أن يتعلموا احترام سلاحنا أما المهمة العف- الأصعب في إجبارهم على احتر- على احترام نوايانا فتأتي بعد ذلك arrintuba waxay tahay buu leeya waa inaynu wadnaa dawladaha yaradiya kuwa laga xoog badan iyo dadka ku nool sidaynu u layn lahayn inagoo isticmaalayna buu yihi usluubkii ingiriiskee qabooba dabeetana waa inaynu guulahaasi faraxooda wadna ka dhalanaya madbaxada ama gawraca jamaaciga ilaa iyo buu yihi dadku ay ka ixtiraamayaan hubkeena ilaa iyo maxay laga ixtiraamayo hubkeena iyo goorma muhiimada taa kasii xooga badanina waxa weeyaan bu yihi dadka waa inaynu ku qasabnaa calaa ixtiraami nawaayaana inay ixtiraamaan waxyaabahaynu niyadda ku hayno waxaynu leenahay nidaamka cusub waa nidaamkii hore ee odhanayay aljimciya alcaama lilumam almutaxida ayaa la isku qabtay dabeetana reer galbeedku waxay ka xanaaqeen dawlada yararo kooba kuuba iyo malesia iyo wax lamidi bay dhahaysay codna lamida u noqon karaa hadda waa loo ogoliyay kii sare ee fitood iyo xaggii sare waa jimciya alcaama ayay waxay diideen in cod codkooda lamida la yeesho dabeetana waxaa dhacday macrikatu unesco aad taqaaniin unesco baa waawaayada kamida waxaa ku batay ba la yidhi khubaradii ka yimi caalam asalis dabeetana maraykanka iyo ingiriiska ayaa waxay ku hanjabeen inay ka baxayaan unesco sababtu maxay ma aqbalayna bay dhaha inaanu la sinaano duwalkan yaryar manduubkii maraykanka markaa hadlay wuxuu leeyahay الأمم المتحدة أمانا آساسين بوريا يونسكو من أجل هذه المساواة ومن دوبك مرايكن كو هدليا أولا أمانا أساسين United Nations كيا يونسكو تونا من مدن الشيخ سان أمانا أساسين بوريا وإذا كنتم مصرين عليها فنحن سنحطمها ويونسكو الله سنانا يا هدا دول كعالم الصدحات وكأف كيستان بولي أنه وانو بربورينينا dabeetana wuu ka baxay ba la yidhi goobtii lagu shirayy idan sinaan kama ogolin bay leeyihin weliba markaasay waxay maraykanku ku hanjabay alumam almutaxida bay dhaheen jimciya alcaama lilumam almutaxida hadday isku dayda buu maraykanku leeyahay israa-il in laga saaro united nationka caalamutaaliska beris yaraxa amxaamtay oo waxay idhahdeen israil laga saaro united nations waayo qararaadkii bay uhogaansan weyda kan maraykankaasi cadinta u hadlay buu yihi warkaa haddaad keentaan oo wararkaa lala yimaado waan ka baxayaa bu united nationska sheegaysaa idan nidaam caalami jadiid meeshan yaallaa ma jiro waa wejigaynu hore u naqaanay jadiidka laynoo sheegaya waa jadiid qadiima waa jadiid qadiima mala walaba erayo aan iska wana laakiin waa waxaynu naqaanay oo la sii balballaadsaday warren christopher ayaa maalintuu qabsanayay wasaara alkhaarijiya ayuu iclaam bixiyey wuxuu yihi haddii aanu nahay bu yihi kuwa awooda tawfiir salaam liljamaacati alcirqiya haddaanu awoodi karno inaanu nabad u helno dadyawa yaryar ee ku dhex nool wadanada waaweyn ee dadku ka badan yahay kadib waxaa taa markaanu hello buu leeyahy xuquuqilmuwaatiniinka dadka yarare wadanada ku nool markaanu helno waxaanu dalbi doonaa buu yihi kulla jamaaca cirqiya inay bilistiqlaal hesho dabeetana waxaanu ka rabnaa buu leeyahy dunidatan khamsatu aalaafi dawla badalan min alcadad alxaali aladi laa yakaadu yatacaddaa mi-atain dawla waa waran christopher baa weedhaasi ku dhawaaqaya nidaam alcaalami aljadiid wuxuu leeyahay xuquuqda bini aadamkaanu u doodaynaa markaasuu min awali waajibaatihi wuxuu ka dhigay united nationsku inay xuquuqulisaan ka hadlaan gaar ahaan alqadiyaaniya baa loo qabtay intaasoo mu'tamar oo laleeyahay xuquuqda dadka dulman ayaa laga hadlaya waxay yidhahdeen waxaanu samaynaynaa sharqu awsad jadiid oo calaa xasabi nidaam alcaalami aljadiid waafaqsan siyaasadda bariga dhexe oo la bedelayo siyaasadda bariga dhexe ee la rabo waa maxay siyaasatu tatbiic maxanay jaraidku iminka inoo qoraan ee la bedelayo wejigay yeelanaysaa inaynan inagu waxba ku darsan baa la qaatay aan kelmad idhaahda iyagu ay yidhaahdeen allen auston waa la taliyihii siyaasiga ahaa ee ronald reagan ayaa wuxuu ku yimi kuwait ayuu ziyaara ku yimid dabeetana muxaadara buu ka hadlay muxaadaradii markuu jeediyey baa su-aal la weydiiyey waa kuwait buu dhex jooga dabeetana lecture buu jeediyey lecturekiisa kadib baa su-aal la weydiiyey xawla almustaqbal asiyaasi liduwali alkhaliij baa la yidhi ka war mustaqbalka siyaasiga ee duwalka khaliijku siduu u ekaanaya weedhiisii intuu hadlay buu wuxuu yihi israa-il buu yidhi waxay noqon doontaa cudwi ama xubin ka mid a majlisu tacaawun alkhaliij alcarabi bu yidhi hadda ma aha majlis alcarabigi iyo waxa waa israail waa nin maraykan ma aha nin maraykan oo caadiya waa mustashaar kii arrimaha siyaasiga madaxweynihii dhammaayee hore tegay xaguu ka hadlaya ma aha maraykan iyo meelahaasi fi dakhili kuwait buu muxaadara ka jeedinaya dadkiisii muxaadarada dhegaysanayay ee mustamicintii akaarimta haba su-aal markay weydiiyeen ka waran mustaqbalka khaliij alcarabi ayuu wuxuu leeyahay israail waxay cudwi ka noqon doontaa majlis atacaawun liduwali alkhaliij alcarabi dabeetana buu yihi majlisu tacaawun duwan alkhaliiji wuxuu israail korkeeda saari doonaa ximaayatu araadiha min atahdiidaat alcaskariya liduwali lmujaawara buu yihi israail buu yidhi inay u ilaaliso dhulka duwal lkhaliij ciidan ahaan oo ay ka ilaaliso kuwan jaarkeeda kusoo warwareegaya hada iyo siyaasa nidaam caalami jadiid wuxuu raadinaya waa kaa waxa idinkaga filan nidaam caalami jadiid wuxuu raadinayo naaib rais alamriki markii muctamarkii madrid la furayay ayuu hadlay wuxuu la hadlayaa carabtii meesha isugu timid kelimat liftitaax buu leeyahy carabta waxaa la rabaa inay la heshiiyaan israail kelimat liftitaax uu rais ra-iiska ama madaxweyne ku-xigeenkii maraykanku ku furay ma taqaana bimil-i fami buu intuu hadlay bu wuxuu yihi nimankiinan carbeed dhammaantiin mahzuumiin baa tiin buu yihi yani waa ina isdhiibi dhammaantiin waa jabteen bu leeyay waa kelmadii mufaawadaadku ku bilaabmayay ee uu jeedinayo maxay naaib rais alamriki waxaynu leenahay bahalka cusub ee la sheegayo nidaam alcaalam aljadiid ama masalan sharqulawsadka cusub iyo sida uu ekaanayo mufaawadaad baa lala galay balastiin iyo waa kanoo caynkaasaa la yidhi mufaawadaadkii xagga lagula galay ba israail waxay bilowday qudus alqismi sharqi inay mustacmaraad jadiida ka dhisto oo aan markii hore dee wax baciid ka ahaa sa mufaawadaadkiiy waxa kan lagu gelay markaasay united nationkiis yaro qaqaato la yidhi waa yaro hadhadle muddo shan sanadood oo isagoo aan baarqabka dunida ku doobiya aanu ereyga vito a isticmaalin ayuu ku isticmaalay vito in arrintan lagaba hadlo gebigeedba shanta sanadood ka hor vitadii hore maraykankuna nafs lqadiya bay ku saabsinayd qadiyada israail bay ku saabsinayd nidaam alcaalam aljadiid iyo sida uu udhigayo waxa idinkaga filan wasiiru khaarijiyatu israail baa khudba jeediyey bal hadda ufiirsada waxaa waraysatay jariidad yuhuuddu ay leeday ayadcood jariidadooda la ydhaha markaasu wuxuu ka yaabay wasiiru khaarijiyu wuxuu ka yaaban yihi shooqan iyo maxabadan carabti qaaday iyo sida loogu soo kala dheeraynayo buu ka argagaxay dabeetana intuu hadlay buu baris ba wuxuu leeyahay akhaafu ida ma istamara alxaalu cala hadihi alwasira asariica an yuطaalibuna bilindimaam ila aljamica alcarabiya buu yihi min makhaawifihi bay kamid tahay nimankan carbeed buu yihi xubbiga kan qaaday sidan degdegta ah hadduu u socdo buu yihi waxaan ka baqayaa buu yihi inay iminka naga dalbadaan inaanu jaamica alcarabiya ku biiro israail baa ka cabsanaysa in la yidhaahdo hawiyadiini yuhuudinimada ah suura oo dee iska soo gala aljaamica alcarabiya baqaha markuu wasiirulkhaarajiyuhu qabo ayaa jaamica alcarabiya kii haystayna hadlaya cismed cabdilmajid oo wuxuu leeyahy inta xafladii kontonaad la dhigi waayey ee ay lahayd jaamica alcarabiya ayuu kii haystay markaa dawaqtanya wuxuu leeya waxaan aada hal yacqal miyay wax maanka gasho tahay buu leeyahy inay meeshan jirta buu yihi musaalaxa ama heshiis carabiya israail dhex mara oo jaamica alcarabiya ay qaban kari weyda buu yihi musaalaxa carabiya carabiya kana taasuu ka yaaban yahy ninkan odaygina wuxuu ka yaaban yahay in yuhuudda lagu daro in carabta lagu daro waxaan leenahay laakiin nidaam alcaalam aljadiid waa maxay malaamixda ka muuqata ama simaadka ama calaamadaha lagu garanaya waa maxay waa nidaam imberyaaliya baynu leenahay ama waa qaab isticmaar oo cusub oo soo socda oo ka gadisan qaab isticmaarkii hore dunida aadka usoo maray laakiin muxuu waa maxay simaadka ama muuqaalada uu leeyahy waa simaad runtii aada u cajiiba waxaan leenahay awalan qaybta dhaqaale nidaam alcaalam aljadiid wuxuu u yaalaa kama gedisna qaabkii hore u yaalay dunida caalamka saddexaad ay u yaqaaniine inta badan ay ka tirsan yahay caalam alislaami dhammaantiin gaajo iyo faqri iyo dhaqaale xumo iyo waxbuu ka cabanayay laakiin markii hore waxaa maskaxdooda ka guuxaysay in isbedelo la samayn karo khaasatan duwallo waaweyn oo cimlaaqo oo ku jira brazil iyo india iyo nigeria iyo venezuela iyo masr iyo sacuudiyada iyo runtii sarwaat waaweyn le waxay moodayeen mustaqbalka inay inuu wax isbedeli karaan lakin waxay dhahdaan fi caalam الاqtiصaadi اljadيd afkaartaasi talaashat ama tamaama way baabaaday iyadoo uu maraya bay dhaha cibciga dhaqaale ee saarani hal milyan iyo saddex boqol ama kun iyo saddex boqol oo milyaar ama kun iyo saddex boqol oo bilyan oo dollar uu marayo culayska saarani bay leeyihin laakiin nidaamka cusub wuxuu isku dayaya inuu sii cusleeyo qadiyadda tan oo ah in caalamka saddexaad uu qasab ugu ogolaado caalamka horumaray munaafasa inay la galaan xor ah aswaaqdooda iyadoo aanay mu laba isu dheeli tiran aanay hayn la rabo inay qasab munaafasadaasi caalamka saddexaad uu ku galo oo natiijaduna ay tahay dee wax la yska garanayo ilaa xad wadanada qaarkood ay gaadhsiisay kuwii maamulayay inay wadankii iyo dadkii iyo wixiiba iibiyaan markii bu'sigii iyo faqrigu uu sii tiro batay xataa kuwoodii dhaqaalaha lagu tilmaamayay sacuudiyada iyo meelahay sii marayaan waa wada muuqanaysaa waxaan leenahay duwalka reer galbeed duwalka faqiirkaa waxay dakligooda ka siin jireen zero point thirty five percent boqolkiiba in ka yar boqolkiiba nus in ka yar yani boqolkiiba xabad badhkeed in ka yar dakliga wadanku uu leeyahay qoomigaa waxay ka bixin jireen zero point thirty five percent bay idhahdeen waa qiimo gaadhaya bay idhahdeen ilaa toddobiyo afartan iyo ban ilaa forty seven point six billion dollar buu gaadhayaa bay idhahdeen laakiin waxaa duwalka caalamka saddexaad dib looga soo qaadi jiray intaa marka loo dhiibo badiilka laga heli jiray wuxuu gaadhi jiray bay idhahdeen boqol iyo sideed iyo toddobaatan bilyan oo dollar intanoo quruuda ama waxabaa loo dhiibaa inta dib looga qaataa waxay ahayd bay idhaahdaan ilaa boqol iyo sideed iyo toddobaatan bilyan oo dollar sanad kasta imika bay idhaahdeen intii laga soo celinaya bay idhahdeen sibay uga soo noqonaysa laakiin intii caalamu saaliska la siin jiray bay idhahdeen waa in hoos loo dhigaa waayo dunidu markii hore waxay uqaybsanayd bay idhaahdeen bari iyo galbeed markii dagaalka qaboobi socday imika bay idhahdeen istraatiijiyada caalamiga waa in la bedelay oo loo qaybiyaa waqooyi iyo koonfur marka waqooyi laleeyahay waa in lagu daraa markaa galbeedkii la yaqaanay duwalkii waaweynaaye reer bari ee shuuciyadda ka takhalusay waa in lagu soo daraa dhanka reer galbeedka musaacadaadkay reer galbeedku bixin jireena waxoogaagii gaadhi jiray caalamka saddexaad bay leeyihin waa in loo gudbiyaa maxay bariga kan lasoo kobcinayo masalan suuqa reer yurub ee e cd iyo wixii lamidi sanad kasta waxay u qadimaan lixdan dollar qof kasta oo polandiya iyo jiika majar iyo poland qof kastoo u dhasha waxay lixdan dollar lacag gaadhaysa iyadoo weliba bay leeyihin caalamka kan kuwa dhaqaalahooda hadda soo kabcayo duwalkaas iyagoo kamida baynaba ay dhaahdeen africa waxay geeyaan oo dhami uu yahay toban kuwa kan sii ayuu gaadhaya africa waxay siiyaan oo dhamina toban buu gaadhaya weliba bay leeyihin mustaqbalka soo socda iyo qaabka loola dhaqmayo caalamu thalif qaabkii hore wuu kasii xumaanaya waxa loo qarinayaana way kasii xoog badanaysaa caalamu thalifkuna faqriga waa lagu sii adkaynaya haddii cid kor loo soo qaadayo musaacadaadka galbeed gaadhayaana caalamka bariya walaaladooda bay gaadsiinayaan sida daraaddeed dunida qismada cusub ee dhaqaale waxaa loo dhigayaa inay noqoto waqooyi iyo koonfur qaybta social lifeka ama thaqaafada ku saabsan ama waxaasi macnaheedu waxa weeyaan qiyamka iyo afkaarta ay rumaysan yihiin reer galbeedku waa in laga dhigaa qiyam iyo afkaar caalamiya oo waa maxay waagii hore reer galbeedku way dhoofin jireen afkaartooda laakiin waxay u dhoofin jireen ariiq ah sunta iyo malabka la isku daray oo ah dariiqa iskuullada iyo waxbarashada iyo thaqaafaadka iyo dhankaas bay ka dhoofin jireen laakiin iminka waa la bedelay bay leeyihin waxaa loo bedelay fariiq odhanaya hay-a alumam almutaxida iyo qaraaraadka ka soo baxaya waa in lagu qasbaa caalamka saddexaad awel fawsiyaat buu ahaan jiray muctamaraadka muctamar asukan iyo muctamar tanmiya iyo muctamar xuquuq alinsaan iyo muctamaraadka noocaasi caalamka hore way uga dhici jireen imika waa kuwii dhacay muctamar xuquuq alinsaanki u dambeeyey iyo muctamar xuquuq alinsaan iyo muctamaraadka noocaasi caalamka hore way uga dhici jireen imika waa kuwii dhacay muctamar xuquuq alinsaanki u dambeeyey vienna lagu qabtay muctamar tanmiya wasukan qaahira lagu qabtay muctamar tanmiya wasukan masalan waxaa lagaga waramayey liwaadka waa tanmiyiya sukaanku ka jirtay liwaadka lagaga waramayay waxyaabahaas la waxaasaa lagaga waramaya bale saddex boqol oo qoomulood ka tirsan baa la socday si ay mudaahara uga sameeyaan qaahiro gudaheeda oo markaa muctamarku ka jirtay tanmiyada iyo sukaanka ay leeyihin qaraaraadka ka soo baxaa lama rabo inay iminka tawsiyaat noqdaan ee waxaa la leeyahay marka hore waa qaraaraad dimuqraatiyada u adeegaya sidaa daraaddeed duwalka caalami taalis waa inay qaataan hadday qaadan waayaan waa in loo hanjaba cunaqabatayntii dhaqaalaad bilaabmaysa cunaqabatayntii siyaasiga ahayd baad bilaabmaysaa waxa kan mararka qaarkoodna xooggaa lagu dayaya waayo berigii hore caalami taalisku laba meelood oo yaro dhex caraararaabu hay marna xagga shuuciyada loo yaro ordi jiray marna xagga kale waxbaa la dhex caraarari jiray ama quwa mutacaadila xagga xoogabaa ka jirto dunida isu yaro dheeli tiri imka meeloo kala cararaya ma jirta bay leeyihin sida daraaddeed ragma alanf ima bakdi siyaasi ama bakdi iqtisaadi haddii loo baahdana bay dhahdeen bakdi caskari waa in lagu fuliyaa idan wuu isbedelay waxay leeyihiin caalamku technolojiye cusub buu galayo waagii hore tacliimkiiya waxaasay ahayde albas almubaashir waa inuu caalami noqdaa bay dhahdeen iminka oo waa maxay qiyamka iyo afkaarta reer galbeedku haystaa can ariiqi daraasiya waxa waa inuu ka gaadhine bas mubaashira waa in lagu sameeya cnnkan iyo n b c gan iyo waxaan la sheegaya waa dhaqankeenu dunida waa inuu toos u galaa ragma anfihim waa taqaanin dee soomaaliya imka sida c n n ka looga daawadayo n b c yada iyo waxa kan oo ah dhaqankii reer galbeed oo la rabaa ragma anfikum in laydin geliyo oo qaabkan loo dhigo waxaan leenahay maanta haddii la rabo dhaqanka dunida in wax laga gadiyo masalan waxay idhahdaa afar iyo toban milyan oo qofbaa sanad kasta gaajo udhinta bay idhahdeen xasba taqriirihim boqol kiiba toddobaatan bay idhahdaan waa asfal waa arqaamtay soo saartay alumam almutaxida faqrigaasi bay dhahdeen weyna dhib gelinaya maxaa xal ah reer galbeedku muxuu xal u haya waayo waxay leeyihin hadii faqrigu kusii bataa caalamu thaaliska tabarudkaa badanaya fawdadaa badanaysa dee bay idhahdeen qasriga boqorka haddii dadka ku agnoolay hadiyo goor ay aada u gaajoodaan marun baa laisla soo jiidi doonaayo maxaa xala see looga ilaalinaya qasriga boqortooyada dadkaa gaajaysani inay soo galaan waayo cadad sukaan afartan dawladood bay idhaahdaan oo caalam thalis suuq alurubiya oo dhan sukaankoodu waa saddex boqol oo milyan oo nismo afartan dawladood oo caalam thaaliska yararaba iskaga badan bay idhahdaan oo kuwa fuqarada ah see loo gelayaa bay leeyihiin dadka kan xal kale markay u waayeen waa kuwan is haysta xalalka dadka baday hayaan waxaa muuqata caalamku bay leeyihin idiraab iyo fawda inay kasoo socoto waxaa muuqata bay dhaha masalan africa bataalada ama shaqalaantu boqol kiiba konton inay ka badanta iyadoo boqol kiiba konton ka badan bay leeyihin waxaa muuqata haddana toddobaatan kun oo jaamici oo africana inay haystaan caalam caalamka horumaray waxay leeyihin waxay iyagu investment ku sameeyeenna inagaa soo qaadanay mutacalimiintooda iyo dadkooda ay waxbareenna inagaa soo qaadanay iyagana faqriga iyo wixii baa looga yimid maxaa la yeelayaa bay leeyihin waa masaladay maanta leeyihiin waa in la bedelaa bay leeyihiin nato iyo xilfil atlas shaqadu qaban jiray awel wuxuu ahaa waarsuu ilaalinaya kanbuu ilaalinaya kii hadduu baaba imka muxuu ilaalinaya waxay leeyihiin ixtiraam silaaxina waxaynu baraynaa caalam thalis nato waa inay u dhisnaataa inay ilaaliso yurub qaxoontigan badan iyo waxa kan abwaabta waa in laga xidhaa bay leeyihin xal waxaynu haynaa bay leeyihin in halkooda lagu cuna qabateeyo inaanay marnaba ina soo gaadhin haddii problemkoodu batana in iyaga hubka iyo waxaan la isugu dhiibay iyo mashkilaadkan xaggooda inuu dimaarku ku asiibo waxaa la tilmaamayaa runtii waa wax maskaxdiina aada uga badan waayo galbeedku bay idhahdaan boqol kiiba sagaashan sarwada dunida isaga haysta boqol kiiba shan iyo sagaashan bay idhahdaan cilmiga dunida isaga haysta boqol kiiba sideetan bay idhahdeen intaajka khazaiga ama waxaa la cunay dunida isaga soo saara dadka inta kalena faqri bay ku jiraan caalamka cusub aynu rajaynaynaa muxuu yahay markaas mashhadka siyaasigaa bay leeyihin meesha yaalla muxuu yahay iyaga ayaa ka jawaabaya gabadha ka talisa almachad alwaطani alfaransi susan george gabadha la idhaahdo ayaa waxay leedahay waa inuu noqdaa xoog military oo la isticmaalo oo ah bay leedahay majaalka caskarigaa duwalka reer galbeedku iyo barigu markay isku waafaqaan oo duwalu shimaal ay isula baxaan waa inay ku cadaadiyaan bay leeyahay thawraadka iyo tamarudaadka iyo daraamaadka waxyaabaha kacdoonada iyo ka iman kara bariga koonfurta taasi waxaynu ku tafsiri karnaa inay tahay qaraaraadka tirada badan le rahiibka aadka u baqaa badan le kasoo yeedhaya united nationska caalamu thaliska hadday mid yaro dhawaaqdo masalan ciraaq intii qaraar laga soo saaray mid walba laba iyo toban qaraar baa muddo yar lagu soo saaray raqama anfiha baa lagu fuliyey laakin bosnia afartan qaraar baa laga soo saaray walaa waaxid ka fuliyey waxaba yaraatee laga fuliyey ma jirto waxaynu leenahay nidaam ilcaalam aljadid waa nidaam waadixa iclaamkiisa waxba yuu idin mashquulin iclaamkan tirada badan leh iclaamkan waxaa loogu talagalay inuu marka hore raaligeliyo nascat alxaqd ku jirta reer galbeedka ee islaamka iyo ehelkiisa u hayaan waxaa loogu talagalay iclaamkan tadliil ra'yi alcaam alcaalami si aanu marna ula tacaatufin ama u raacin in la lumiyo ra'yiga dadweynaha dunida si aanu marna ula tacaatufin dadka ducafada ah iyo muslimiinta iyo qadaayaadkooda waxaa loogu talagalay in lagu tabriiriyo ama lagu qurxiyo dhaqabka xune shaadka ah reer galbeedka uu samaynayo sida gargaarka uu gargaarayo ummadaha dadka dulmiya sida israa'iil oo kale kuwa la dulminayana aan waxba loo fidinaynin waxaa loogu talagalay in lagu takwiifiyo lagu bajiyo oo lagu kiciyo xukuumadaha cilmaaniga ka dhisan caalamulislaami si ay u mariyaan dadka muslimiinta ah waxaa loogu talagalay inuu dadka ama ra'yulcaamka caalamiga loo tusiyo ducaadda dadka muslimiinta inay yihiin masdar hadidaya amniga reer galbeedka iyo waxaa lamid a waxaan leenahay iclaamkani waa ku lamid unkuu ilaahay lahaa law kharajuu fikum ma zaadukum ilaa khabala wala awdacuu khilaalakum yabguunakum alfitna wa fiikum samaacuuna lahum caalamlislaamina waxaa laga hayaa maxay samaacuuna lahum baa la hayaa oo dadka kan aada u dhegaystay waxaan leenahay nidaam alcaalam aljadid runtii aqwaashooda iyo wararkooda haddaynu naqlina wax aada u badan baanu ka sheegi karayna laakiin waxaan dareemayaa inay aada ugu daaleysaa waayo waxaan aada uga rajo qabaa dadka malaa yurub jooga ama meelahan jooga inkastoo iclaamku itijaah macruufa uu leeyay inkastoo censorship uu leeyay inkastoo ahdaaftii loogu talagalay aan loogu talagelin marnaba inuu ka baxo haddana nawcun ma qofka inuun caqli u ku jiraa wax badan buu ka fahmi karaa malaa dadka maanta galbeedka jooga wax badan ugama baahna mas'alada fak ee wax badan ee agtooda wuu u cadcad yahay laakin waxay leeyihiin nimanka alcilaaqaat adawaliya taxliilka ku sameeya siyaasaadka alcilaaqaat adawaliya waa falta yar ama waa wakti yar bay dhahaan nidaam lqutb alwaaxid inuu sii jido waa qasab inuu burburo waanu burburaya waanu iskadinaya kuwii shalay wada socdayna ma wada soconayaan waayo wax badan baa iska bedelay oo hadii uu maraykanku ku talagalay meesha kan inuu hogaamiyo siaan ku hogaamiyo xooga kan wax badan baa isbedelaya iyaga dhexdooda murano badan yaali mathalan jaban maanta iyo maraykanka khilaafaadka udhexeeya jaban faidka tijaariga ay maraykan dib uga ceshataa konton bilyan oo dollar bay dheertay tijaarada waxa faid tijaariya iyadoo hesha reer galbeedka faiz tijaariga ay ka heshaa sodon bilyan oo dollar buu gaadhsayay bay idhahdeen ilaa iyay ku kaliftay laba khabiir oo maraykani masalan inay qoraan waa nin muhandisa b s man la yidhahdo waa nin uu usoo sharaxay ninkan clinton lagu tilmaama inuu noqdo wasiiru difac laakin diiday iyo ninkan oo dani la yidhaahdo ilaa iyo ay usoo sharaxayaan ama ay tilmaamayaan maraykanku bay leeyihin ufuul baabu ku jira wuu dumayaa bay leeyihin waa iyagaa sheegaya weliba qadaayaadkiisa dhaqaliya waxaa aad buu u dumaya waayo bay leeyihin dunida loolankeedi wuu soo kobcaya mahma iyagu ay ku talagaleen inay cadaadiyaan waxaa laga yaabaa maraykanku dunidan inuu in badan soo hogaaminayo laakiin waktu shaykuuka inuu isla iminka joogo waxba canjahiyadiis iyo isla weynidiis iyo damdamtaana dhegaysanina waayo marki uu bilaabmay masalan culamil electroniyaadkan oo kale kun sideed boqol iyo toddobiyo sideetankii thomas edison markuu soo saaray haaska ama telefoonada waxaan la yidhaahdo markii kadib lasoo saaray in sawtka codka la gudbin karo biduni selec ama isagoo wirelessa kun sagaal boqol markay taarikhdu maraysay kadib markuu bilaabay irsaal idaaciga kani raadiogan laga hadliya waxa kani kun sagaal boqol iyo labaatankii kadib markuu bilaabay irsaalkan telefisiyonka ama tv-ga waxaynu idhahna kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii markuu bilaabmay tasjiil maqnatiisiga ama waxyaabaha kan kasiskiya waxaan lagu duubaa kun sagaal boqol iyo lix afartanadii markii trans- transistorska la helay markay bilaabeen telefisiyonkan mulawankaa kun sagaal boqol iyo afar iyo kontonadii markay bilaabeen raadiogan mutaxarigkaa kun sagaal boqol iyo afar iyo kontonada isaga markay soo saareen ajhisada tan videogan iyo waxa kan kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanadii waxaasoo dhan ilaa toddobaatanadii laga soo gaadho maraykan baa dunida ku horkaaji jiray ilaa ay yidhaahdaan suuqa caalamiga gebigiisaba isagaa iska haystay bay yidhahdaan cidina kuma loolami jirin maantana bay idhahdeen shaykukhadiisa waxyaabaha tilmaamaya waxaa kamid a bay idhahdeen hamsa fi lmia ayuu suuqa electroniyaat alcaalamiya maraykanku ku leeyihi bay idhahdeen iyadoo ay haddana horu martay bay idhaahdeen madiicaadkii waxyaabaha ku saabsanaa shan iyo labaatan bilyan oo dollar waxay tilmaamayaan masalan ajhisada stereo iyo t v-ga iyo waxaan lamida kun sagaal boqol iyo toddobaatanadii tisciin filmia inuu maraykanku hogaamin jiray telefisiyonada mulawanka ee midabka t v-yadale boqol kiiba shan iyo lixdan inuu maraykanku hogaamin jiray kuwa hayru mulawankaa intaa in ku dh kuwa yani mulawankaana boqol kiiba sagaashan kuwa hayru mulawankaana boqol kiiba shan iyo lixdan in ku dhadhow maantana waxay dhaahdaan cashara filmia buu qaarna hogaamiya qaarna waaxid filmia waxaasi qola indho yara iyo dadyow badan baa ka saaray ilaa hadda la isugu yimi maanta atechnologia alculya ilaa dadka badh ay tilmaamayaan inuu aada u faqrinayo dhowaan waa ogtiin nazaacaadka wataniga iyo waxaan ka jira waa ogtiin tatarufka caalamutaaliska lagu sheegayo mid ka gadisan oo aada u tiro badan leh inuu ka socdo maraykanka gudihiisa iyo jamaacaadkiisa diiniga iyo kuwiisa cirqiga ilaa xad waxaa iclaamka laynooga sheegayo wuxuu yahay runtii aada u kala gedisay maleeshiyaadka maleeshiya kamida qura ayaa boqol kun oo ciidan oo midaysan leh waxay udhisantahay mataqaana federal governmentkaanu dadka ka ilaalinaynaa bay udhisantahay dawladda central governmentka oo maraykanku leeyahy ayaanu ka ilaalinaynaa bay leeyihi waa kuwa lagu tuhmayo oo kalahaamo qoladii qarxisiya waxa kan inay nooc min atacaatuf la lahaayeen isaga laftiisa iminka isu hayo waqooyi iyo koonfur ilaa ragga saadaaliya qaar kamid ay leeyihin inay xurub ilcifaadat lirahaabiya waxa kani ka bilaabmaan dhawaan ba isaga laftiisa la rajinaya canjahiyada iyo isla weynida dunida laga wada runtii saa u socon mayso in allaha gaaliban calaa amri sidaa la doonaabay dunidayna u gadismaysa runtiina waxaanu ka qabnaa mustaqbalka soo socda wax badan inay dunida tan iska gedinayaan new world oo dharka iyo quustan la rabo in dadka lagu ridiyo waxa kanina inaanay jirin caalamkuna wax badan inuu iska bedelayo xoog ummad ha lagu muquuniyana waxay idhaahdaan fashil waxa ugu filaada bay idhahdaan maraykanka soomaaliya waxay idhahdeen dad gaashaysan oo qaawan oo caynkana waayo waxaa la ogaaday haddaan tabxiya jirin bay idhaahdeen inaanay saytara jirin ummadi bay leeyihin meel ma saytarayso haddaanay maxay jirin tabxiya u dhimasha haddaanay jirin ummadda bay yidhaahdeen u gilgili karto toban iyo labaatan iyo konton ka dhinta itijaaheeda u gilgili karo xagga kale u gedin kara ba saytara ma wadi karta bay idhahdaa maraykan xoog u haya iyo dayax gamceede iyo kuwa dunida lagu jaajuusa iyo waxay idhahdaan satelliteska dunida kor yaalla bay idhahdaan jariidada dhulka taalla cinwaanka ku qoran buu akriyi karaa bay idhahdaan laakin caydiid buu qaban kari waayo waadix yani satellite la yidhi jariidada dhulka taalla cinwaanka ku qoran ayuu satelliteka caalamku akriyaa aidid buu qaban kari waayo waxaan leenahay canjahiyadan tira badan iyo silaweynidan badani sidan uma soconayso laba wiiloo la dilay oo maraykan oo caruuri suuqa jiijiiday dabeetana ayaa ra'yi alcaami alcaalami ama ra'yigii reer galbeed iyo kii marakaniya wax badan ka bedelay silaweynidu runtii sida moodeen uma soconayso miqyaaska dadku wax ku qiimeeyana in badan ba khalal ku jira lakin haddaynu miqyaaska islaamiga wax ku qiimayno waxayn leenahay mustaqbal aada u dhadhow ba usoo jeeda islaamka dacwa alislaamiya siday u kobcayso dadka muslimiinta say diintooda dib ugu noqonayaan iltizaamkooda siduu usoo badanayo lakin laabudda min tadxiya tadxiya badan waa loo baahanyay dariiqatani wax dhow maaha cadowkani cadow fudud maaha wuxuu haystaa wax aada u yar maaha lakin waa wax u baahan waa wax u baahan isutag iyo xoog badan midna ogsoonaado xunbaad ogsoonaata hadduu new world oo dhar jiro iyo hadduu mucaahadaad duwaliya jirto iyo hadday waxa kani jiraan waa dadka xoog iyo xoolaha leh siday wax u qaybsanayaan inay ku heshiiyaan laakin ma aha qaab loogu hiiliyo dadka tamarta daran iyo dacafada hadduu yahay qaab loogu hiiliyo dadka tamarta daran iyo dacafada waa ogtiin shiishaan iyo waxa ka jira shiishaan waxa ka jira iyo ibaadadan lagu samaynayo dadka muslimiinta ah caalam algarbi waxay leeyihin wa maxay waa masale dakhiliya waa dawladda russland bay leeyihin waa masale dakhiliya ummadda ayo say ka yeelayso xuquuqul bini adamka way muuqataa in lagu yara xadxudgubay lakin waa masale dakhiliya ama meelaha kale iyo waxa laga sameeya waa taqaanin waa taqaanin india iyo waxyaabaha ka socda iyo dadka muslimiinta sida loo galo waa taqaanin bosnia iyo waxyaabaha ka socda iyo dadka muslimiinta saa loo gala caalamku maanta laakin wuu gilgilay aad baanu u gilgilmaya annizaam alcaalami bay yidhahdaan sidiisaba isma bedelo ilaa haza caalamiya ay dhacdo gilgilan aada u weyni inuu dhaco ragga dhargay inay sariirta xamili waayaan mooyaane ma dhaco runtii laakin caalamku wuu isbedelaya lisaalixihimna isu bedeli maayo iyagu waxay ku jiraan cahdi shaykuuka ama cahdigay gaboobeen xoog iyo waxoogaaga arkaysaana waa nafkabixi iyo sakaradhabad weeyaan waxaa la samaynaya laakin noloshu way isbedelaysa waxaan idin leeyahay markaas aqwaashoodana iska daayo iyo akriskeeda laakin aan idin tilmaamo dariiqa saxiixii inuu yahy inaynu unoqono alkitaabu wasunna inaynu ufahamno ummadii saalixa ee hore nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam uu hogaaminayay ambiyadii ku horeysay say u fahamtay inaynu noqono dad waaciina oo mabda-ooda si fiican u garta kuna dhaqma inaynan quusanina ogaano alcaalam kullu biyadi illahi inuu ku jiro haykalka caalamigiina bikulli almaqaayiis alcaalamiya hadday kuwa reer galbeed iyo hadday kuwa islaamiga tahayba waxaa la isku waafaqtay in wax badan iska bedelayaan sida iclaamku sheegayana xaqiiqadu wax badan bay ka gadisantahy wallahu aclam wabilahi tawfiq asalaamu calaykum